wasiirka wasaaradda oo u khaaftay arrimaha diinta ee maamulka hirshabeelle xildhibaan cali cusmaan ibraahim cali ciley ayaa magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle waxa uu ka daafuray aqoon iswadaarsi iyo diyaaradda lagu saarayay doorka haweenka ay kaga qaybgalayaan xubnaha culimaudiinka soomaaliyeed ka shaqaynta taariikhda ka sheekaynta taariikhda haweenkii soo noqday culummada ayaa looga hadlay inta uu kulanka socday
tani maanta waa marka mid ka mid ah ballamadii aanu qaadnay ee aan shacabkeenna u qaadnay haddii aynu nahay wasaaraddii iyo howlwadeenada tiimka shaqadan iyo culamaa udiinkaba in aanu ku geersiino fariimaha wan wanaagsan ee shacabkeenna muhiimka u ah doorka haweenka iyo ka qaybgalka xubnaha culimada haweenka inay diinta bartaan ee ay culammada qayb ka noqdaan muhiimad intee la eg ay leedahay waay ani waxaan aaminsanahay inay haweenka diinta bartaan lafdhabar ayay u tahay diinteena islaamka waayo dugsiyada laga soo baxa kan ugu muhiimsan waay dhammaan haddii ay yihiin caruurtii oo dhallinyaradii wax baranaysay haddii ay yihiin culammadii laftikooda bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan waxay ka soo baxaan guryo haween marka inay diinta islaamka ayaga muxuu ahay ay bartaan kuna dhaqmaan oy dambaqaan waxay muhiim u tahay toosinta bulshada sida aniga aanu qabo meelaha bilowgu ah inay bulsho ka hagaagtana ay maaragtay shirka kan ama seminaarkan kan ama aqoon iswadaarsiga kii ugu muhiimsan inuu yahay hadday culammadina doorkooda qaataan haweenkiina ay culammada qayb ka noqdaan bulshadaas waxaan isleeyahay waa bulsho ilaahay jeclaaday oo hagaagtay inay noqonayaan dhammaan ilaa culammadana waa kuwii diinta dadka wax baraayey haweenkiina boqol kiiba boqolaal dhihi kara waa kuwii ragga uu ka soo hoos kacayay shirkiina maanta sidaas ayuu noogu furan yahay waa mahadsantihiin aqoon iswedaarsigani oo muhiim u ahaa haweenka culamaa udiinka ahi ayaa diiradda lagu saarayay aragtida islaamka ah ee ka qaybgalka haweenka ee cilmiga diineedka ahi